bismillahi raxmaani raxiim sababtaan ugu yeeray waxa weeye aniga maxamed xaaji aadan baa la yidhaahdaa xiisad badan baa jirta ayaamaha kan oo ku saabsan beelo puntland ka mid ah oo saluugsanaa in badan kootada ay ka helaan xubnaha baarlamaanka puntland oo codsaday isimada iyo dowladda isimada puntland ka codsaday in loo kordhiyo oo intii hore ay ku yaraatay wax badan oo duruufa waagii la dhisayay hadda ka dhexow isbedelay baa jira marka waxaay codsadeen in loo kordhiyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waa u ogolaadeen waana isugu yeereen gogosha ay dhigteen waa soo ajiibeen waa ka hadleen waxba kama qabna yidhaahdeen war kaletaa isna soo baxay oo ah dastuurka lama furi karo oo xiran yahay sidaa darteed xubnaha hadda fadhiyo baarlamaanka oo lixdanka iyo lixda lama dhaafin karo fikradda caynkaasabaa ka soo yeeray rag mas-uuliyiina oo uu horeeyo madaxweynihii hore oo cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole madaxweyne hore waa nin muxtarama waa la yaqaan laakiin arrintaasna dastuurka waxaa weeye wax keligii ka jawaabi karo ama keligii odhan karo sidaas weeye wax dastuurka waafaqsan iyo waxaan waafaqsanayn waa laga hadli karaa laakiin aniga hadalkay soo kiciyey waxa weeye dastuurka ma waafaqsana in la furo taas waxaan kaga jawaabayaa horta marka hore madaxweynuhu isagoo madaxweynihi hore isagoo muxtarama isagoo aan saaxiib nahay waxaan leeyahay dastuura keli ma xira mana xiraan jirin mararka qaarkood horta markii u horreysay oo bilowday anigu wasaaradaan ka qayb galay oo ka mid noqday wasiirka cadaaladda wasiira garsoorka puntland baan ahaa u horeeyey meeshana charter baa lagu shaqaynayey dowladda cabdulaahis baa ka madax ahayd anugu markaa wasaarad baan hayey laba wasaaradoo kaletana kumeelgaar baan usii hayey saddex wasaaradood bay ahayd sagaal baa wasiiradu ahaayeen puntland lagu qonteeye beelo ama gobollo midkaas ha noqoto maanta waxay marayaan siddeetan wax ku dhow dastuurkii jaartarkii saasuu ahaa jaartarkii markiiba dowladda cabdullahi yuusuf waa ka guurtay waxay u beddeshay wakhtigeed markuu dhammaaday in baarlamaankii dhacay wakhtigiisi dhammaaday oo laba sana ahaa ay ay cusboonaysiistaan iyagu oo saddex sano ka dhigtaan weliba iyagoo laba sano lahaa dowladdiina madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkeen ay doortaan taas dastuurka meeshii u horreysay anigu raggii wasiirkii cadaaladda iyo garsoorkan ahaa iyo waa ka hor imid dastuurka dastuur tahay yuusuf xaaji nuur oo brofesoor ahaa oo maxkamadaha u sarreeyey dastuurkii waa arkay waan isku raacnay inaan dastuurka la dhaafi karin oo la jebin karin waxaana ku qoraa qodobo fadhiisadun siddeed iyo labaatan aan la bedeli karinba oo ay ka mid tahay haddii dowladdu qaban weydo shirweyne hadday shirweyne qaban weydo hadday doorasho qaban weyde oo xisbiya furi weyde oo dadka hubka ka dhigi weyde oo dhibaatooyin ku yimaadaan waxaa ku qoraa in shirweynihii lagu doortay oo kale lagu asaasay puntland in la soo celiyey lama soo celin halkaasaa lagaga guuray kulligii barlamaan baa wax doortay oo isdoortay dastuurkaasi maantaasuu horta jaartarkaasi jabay saddex sanoona waxay doorteen dowlad kale marlabaad u cusboonaysiiyeen dowladda cabdullaahi yusuf alla naxariiste waxaa yimid marka saas bay ku dhammaatay hadda muusaa yimid ma samaysnayn wax dastuuri jaartarkan hore looga baxay isagu mudduu ku haya saddex sano ah dastuur la-aan buu ku hayay kadibna allah u naxariistee sanad buu ku darsaday wax dastuura iyadoo aan lahayn jaartarkiina laga guuray cabdiraxmaan faroole ayaa yimid muddo saddex sanaa isaga laftiisu dastuur ka horreeyey u dhexlay ma jirin dastuur buu daraafti u sameeyey assembly constituent assembly dad buu isugu yeeray dastuur baa lagu ansixiyey xisbiyaa marka loo bedelay in lagu soo magacaabo lagu tartamo dalka saddex xisbi baa ku adkaaday saddexdii xisbi iyagoo maraya bilowgii dowladaha hoose doorashooyinkoodii yaa degmo ka midihi ishortaagtay kabacdi intii kale labadii xisbiyoo kale lama weydiin madaxweyne markaa joogay oo cabdiraxmaan ahaa isagaa yidhi xisbiyadii waa ka noqonnay waa laallay waxaan ku noqonaynaa lixdan iyo lixdankii haddee dastuurka uma ogolayn isagu xisbigu markaa guddoomiye uu ahaa uma ogolayn keligii inuu go-aan ka gaaro inkastuu madaxweyne yahay markaa tartan baaba la galay hadday degmo diiddo wax ama laba diiddo inta kale looma fadhiisin karo labadii xisbiyoo kaleetana saasay ku aamuseen dastuur la-aan baa waxaa lagu soo doortay baarlamaanka hadda jira waxaa lagu soo doortay lixdan iyo lixdankii waa la iskaga jacburiye waa la qaatay madaxweynea lagu galay cabdiweli ba hadda fadhiya haddii marka dib loogu noqdo horta jacburkaas iyo arrintaasaa la iskaga socday maahae dastuur la ilaaliyo oo la isku qabsado intaasoo goor baa jaartar iyo dastuur la-aan iyo dastuur la jabsho u dameeyey intaasaa lasoo wada maray duruufo badan bay isbedelay baarlamaankan lix iyo lixdanka ahi xisbiyada waa ku qoran yahay laakiin waa inay xisbiya ku soo galaan lix iyo lixdankii hadda wax ku soo galeen baarlamaan waxaan leeyay beelo umana qorra dastuurkas puntland kuma qorra inay ku soo galaan caynkaa dastuur jebintu federaalka waa ka dhacday iyadoo la sugayo in xisbiya la furo la tartamo sidii tan oo kale baarlamaankiiyo aan la soo marin gole madan la yidhaahdo madasha yaa afduubtay iyagaa gooyey doorashooyinkii doorasho dad baa loo bixiyey waa lagu socday madaxweynena waa lagu doortay laakiin dastuur laguma marin lama marin marka wax baa jira siyaasadda iyo duruufta iyo ay kugu khasbaan oo xaaladda markaa jirta darteed loo samxiyo sidii marka hadba loo daaweyn karo oo loo cilaajin karo baa la galaa maaha eh horta haddii dastuur laysula soo baxo wax jiraa ma jiraan puntland ma jirto muxuu ahaayey federaalkuna ma jiro laakiin wax understandina oo dadkii maslaxad darteed ay u yeeleen yaa lagu wada joogaa qolada halnaloo kordhiya tiraahda iyo qolada tiraahda waxa laga dhimo labaduba waa u furan tahay in wax qolo loo kordhiyo qola loo dhimo hadda qolada beesha mxuuah talaado daarood miisaan weyn bay ku leeyihiin puntland mid taariikheed mid halgan mid difaac mid siyaasadeed federaalka shan bay ku leeyihiin xubnood dowladda muxuu ahay federaalka ah iyo aqalka sare oo oo muxuu ahaye xubin ah laakiin golaha shacabka waxay ku leeyihiin shan miisaankooda halkaasaad garan karaysaa oo meeshii soomaalidun wax ku qaysatay shan baa laga siiyey waa lagu taxgelin karaa iyadana hadday socodsadeen ceeb maaha waa loo furi karaa waa loo bandhigi karaa isimada kale barlamaanow hase yeeshee madaxweynihii marka hadda joogay oo cabdiweliya oo la aqoonsan yahay yaa ogolaaday iyo madaxweyne ku-xigeenkii cabdiraxmaan waaguu joogay arrintaana ma iman laakiin taa xisbiyada la furay oo haddana la xiray isagaa lahaa isagaa xiray dastuur baana furay welina meeshii bay joogtaa taa hadda lixdii lixdii lagu doortana isagaa maamul isagaa lahaa in lixdii lagu celiyo doorashaa lagu galay waxaasoo dhambe waxa weeye waxaanu arkayno oo muuqanaya oo aan indhaha laga qabsan karin oo muxuu ahaaye dastuur jabina oo dastuur furida matalan dad baa waxay qabaan dastuurka kani duruuftu ku dhismay puntland ku dhisatay wax badan baa iska bedelay matalan sool iyo sanaag dowlad baa ka dhisatay oo yaan la aqoonsan laakiin iyagu is aqoonsaday madaxweyne doortay khaatimo la yidhaahdo wadahadal bay puntland kula jiraan somalilan taa macnaheedu waxa weeye miisaankoodii halka ku lahaayeen xaggaasay dowlad khaatimo la yidhaahdo oo iyagu dhisteen oo degaankooda ka dhisteen ayaa u jirta oo madaxweynea u jira oo hadda somalilan kula jira wadahadal oo mar federaalka kula jiray laakiin u gaara yaan la aqoonsan laakiin taas waxay keenaysaa sool iyo sanaag miisaanka ay ku lahaayeen puntland hadda ma leeyihiin wax ma laga dhimi karaa sool ma loo dayn karaa hadday dowlad dhiseen tan maxay ka noqonayaan intay xubna lahaayeen ma laga yaraynaya haddii xisbiyadii iyo doorashadu aaggoodii constituency ma geli kartaa oo doorasho iyo xisbiya ma laga furi karaa su-aalo badan baa iska baa jira oo isbedelay haddaba waxaan leenahay anigu xisbigaasaan furay garsoor baa la yidhaha haddii xisbigaasi tir galo waxaan ballan qaadayaa wax dastuur ku qoran oo laysku og yahay in lagu dhaqmo oo cadaalad loogu dhaqmo oo aan la kala bursan oo qolo walla miisaankay leedahay hesho waxaan kaloo ballan qaadayaa beelaha wax tirsanaya iyo siday yihiin haddii xisbigaygu adkaado inaan xaqooda u raadso oo ay ka mid tahay haddeer beerta beeshaa hadda sanado daarood oo miisaan leh oo la og yahay oo hadda xagga waqooyiga laynakaba maarayay oo khaatumaa la dhistay ama somalilan baa lala wada hadlayaa xagga koofureed iyada lafteeda waddan waa ka furmi kartaa haddii tan lagaa waayo taasaa la aadi karaa waa xigaan waxbay khalkhalin karaan labadii miisaan oo isu dhignaa bay kala furfuri karaan dagaal baa abuurmi karaa cadaaladdarra abuurmaysa horta waxyaaba badan in laga fakaro weye inay wax leeyihiin inay codsadeen inayan cid kale aadin inay dhan yihiin in ismadii dhammi halka usoo shireen ismadu haddii mar usoo shireen ogolaansho weeye constituency yani constitutionally haddii ay iyadu ogolaadaan waa loo furi karaa horaa loogu furay dad xisbiya in la baabi'iyo loo furay jaartan in la baabiyaa loo furay muddo in la kororsadaa loo furay wax badan baa furmay wax badanna hadda waa furmi doonaa wax badanna way isbedeleen maanta meeshaan joogna waxa weeye isku duubnideenna iyo midnimadeenna iyo qarannimadeenna iyo federaalka oo aynu maaragtay ka tirsannahay xoojintiisa iyo la socodkiisa inaynu ka fekero iyo nabadgelyadeenna weliba iyo dadka taariikhdiisa qolo walba la siiyo miisaankeeda intaas weeye horta intaan anugu aan caawa ka hadlayo xisbigaas waxaa la yidhahda garsoor waxaan dadka ku ibtitaareynaya xisbigaas waa furan yahay waa noo furan yahay puntland waa ka furan yahay garowa caasimadda waa ka furan yahay weelkan baan leenahay waa rejistraaraysan yahay federaalku rejistraaraysan yahay tanna waa ka rejistraaraysan yahay waxaan doonaynaa in aan halkaa isugu nimaadno oo maslaxadda iyo dadka wixii dhib ku haya iyo waxaynu ka tirsan lahay iyo mustaqbalkaba xisbi lagu soo ururo qabiilna maaha gobolna maaha waa wixii puntland oo ku saabsan soomaaliyana waa ka dhisan yahay oo gobollada soomaaliya oo federaalka iyo xamarba waa ka dhisan yahay halkanna waa ka dhisan yahay anigu maxamed xaajaadan baa la yidhaahdaa guddoomiyaanka ah wax badan baan soo maray oo khibrada oo aan ka soo maray soomaaliya anugu sn dadkii wax ka dhisay baan ahaa dowladdii u s c iyo ciidad madaxu ragga wax ka dhisay baan ahaa kismaayo dadkii wax ka dhisay baan ahaa halkan puntland kamaba bixin dibadna ma aadin waana waxaan u diyaarsanahay intii tabartaiyo war warkaan hayo oo aan dad kale hayn ama dad kale ila hayaan inaan soo daayo baan diyaar u ahay waxaan ku soo faataxaynayaa oo ku gebagabaynayaa beelahaas codsadayna annagu xisbiga iyagu wuxuu qabaa in loo furo loo furo maay waaba furan yahay in laga hadlo laga doodo lagu celin madaxweyne waa oggolaaday meeshii marka isimadu ay ka oggolaadaan baarlamaankana loo gudbiyey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu